madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goordhoweyd shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu ka hadlay mooshinka ay ka keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka
waxaa ka war heray dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yidhaahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhoweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh aniguna aan aada iyo aad u weyneynaayo waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dowlad dhisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo waxaa muhiim ah in shacabka soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalk ee soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah hanaanka wadatashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuuriga ah iyo shacabku ka yeeshaan hanaanka looga gudbaayo laba kun iyo lix iyo toban madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inaanu jirin wakti lagu bilaabo isqabqabsi cusub
waktiga aan haysanahay nooguma qaybsamo wakti aan isqabqabsano oo aan faraha isku fiiqno iyo wakti ay aan ku samayno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka federaalka ah waxaan mar kale ku boorinayaa kuna bogaadinayaa inay si midnimo leh oo soomaalinimo leh oo loo turaayo dalka oo laga waayo aragnimo qaadanayo waxyaabihii horay aan u soo aragnan u soo barannay inaanan mar kale dab dabanadii horean ku dhacnay aanan ku dhicin oo aanan qiimaheenna dowladnimo iyo qiimaheenna dadnimo ee muddadii lasoo dhaafay aan eforti juhdiga badan iyo xoogga badan aan gelinay inaanan dib loo celinin madaxweynaha waxa uu ka hadlay xildhibaanada wada mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo sheegay in xildhibaanada la garanayo taariikhda ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya islamarkaasina aanay soomaaliya xakin karin soomaaliya way dhaqaaqday hore ayay u socotaa dad aada u tiro yar oo carqalad wadaaye ma celin karaan soomaaliya mana hakin karaan wayna soconaysaa ilaahay idankiisa waxaan leeyahay hay-adaha dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka soomaaliya ay ku sugayaan ha ku mashquulaan yaanay ku mashquulin waddo shalay lagu habaabay oo lagu dhumay oo laguna macno beeray maanta dib yay u noqonin taariikhda ayaa qori doonta dadka waxaa ka shaqeeya dadka maanta wadane waa la garanayaa taariikhda ay soomaaliya ku dhex leeyihiin ee dhinaca siyaasadda yaanan shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dowladda qaybaheeda kala duwan yaan lagu kadsoominaan leenahay soomaaliya guul iyo wanaag ayaan u rajaynaynaa way guulaysatay inta dhammanna way guulaysanaysaa qodobka ugu dambeeya dadka soomaali dalka soomaliya u waxaana wax boqol kiiba boqol afka qalaad lagu yidhaahdo perfect luqadda ingiriiska lagu yidhaahdo maha ma qabno mana mana ku dacwoonayno laakiin waxaan cod dheer aan ku celcelinaynaa ku dacweynaynaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladdiisu inay horumar sameeyeen oo ay hore u socdeen aanay ogolaan doonin in jallaafo loo dhigo dhinaca kale golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta sheegay in mooshinka madaxweynaha laga keenay uu dhantaalayo wadajirka hay-adaha dowladda iyo weliba higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka